بسم الله والحمد لله وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهج إلى يوم الدين وبعد إخواني وأحبائي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته casharkeenna maanta si kooban waxaynu uga hadli doonnaa sifooyinkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam qaar ka mid ah tii ay ka mid tahay magacyadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam sida runtii alimaamu albukhaari iyo muslim ay wariyeen saxaabiga loo yaqaano jubayr bin mudcam wuxuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waxaan leeyahay magacyo waxaana ka mid ah muxamed ayaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa axmed buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaahdaa almaaxi ayuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaahdaa alxaashir waxaa la yidhaahdaa alcaqib buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam walidaalika waxa weeye muxamed iyo axmed waynu garannay almaaxi waxaa looga jeedaa alladii yamxu allaahu bihi alkufra kii ilaahay uu gacantiisa iyo risaaladiisa gaalnimada uu ku baabiinayay ayaa looga jeedaa alxaashir alladii yuxsharu nnaasu calaa qadamay yacni waa ka lagu soo ururinayo dadka qiyaamaha gomadihiisa hoostiisa rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa ay tahay magacaasina alcaaqib waxa weeye waa nebigii ugu dambeeyey ee dhammaystirayay nebinimada ee nebi ka dambeeya aanu jirin xadiiska kale ibnu xabbaan uu wariyey oo isagu uu yidhi waa saxiix laakiin albani uu yidhi waa xasan darajadiisu rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi magacayga waxaa la yidhaha muxamed waxaana la yidhaahdaa axmed buu yidhi waxaa la yidhaahdaa nebiyuraxma waxaa la yidhaahdaa nebiyu tawba waxaa la yidhaahdaa ana almuqfi ayuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa ana alxaashir wa nebiyu lmalaaxim halkanna waxaa ku jira magacyadii hore aynu soo sheegnay waxaa dheer almuqfi nebiyuraxma nebigii naxariista iyo nebigii towbadda ayaan ahay iyo nebigii fangashana muqfi waxa weeye waa kii daba socday walaaladiisii ambiyada ahaa ee ka horreeyey nebiyulmalaaxim baa iyaduna ku jirta malxamaddu waxa weeye waa isdhexgalka dagaalka marka la isdhex galo ayaa la yidhaahdaa malxama walidaalika waxa weeye nebigii xaqa u dagaalamayey ayaan ahay ayuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waficlan asmaada rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa aynu intaa uga soo qaadannay inta saxiixa ah inkastoo tilmaamo kalena runtii ay jiraan laakiin intaasi sugan ayaa inagaga filan magacyadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulku calayhi salaatu wasalaam culimmadu waxa ay leeyihiin sida alimaam muslim uu wariyey cimrigiisu wuxuu ahaa saddexiyo lixdan jir walidaalika ibnu cabaas marka uu ka waramayo xadiiska alimaam muslim uu wariyey waxaanu tirada ka soo saarnay buu yidhi rasuulku waxa uu deganaa maka isaga oo nebiya saddex-iyo toban sannadood ayuu dadka dacwadda ugu yeedhay rasuulku calayhi salaatu wasalaam toban sannadoodna madiine ayuu deganaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam walidaalika waxa weeye afartan jir baa lagu soo diray saddexiyo toban sannadood oo makaa marka loo geeya waa saddexiyo konton toban sannadood oo madiina amarka loo geeyana waa saddexiyo lixdan sannadood walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam cimrigiisu waxa uu ahaa saddexiyo lixdan sannadood culimmadu bilay ku dartaa laakiin sannaduhu intaasi ayay ahaayeen sidaa waxaa wariyey alimaam muslim marka uu kaga waramayo fii kitaabi alfadaa'il rasuulka calayhi salaatu wasalaam da'diisi caaishii xadiiska kale bukhaari uu wariyey waxay tidhi nebigu waxa uu dhintay isaga oo saddexiyo lixdan jir ah xadiiskana bukhaari ayaa wariyey jubayr can mucaawiya waxa uu yidhi waxaan maqlay rasuulka calayhi salaatu wasalaam isaga oo jurayr oo khudbad akhriyayo waxaanu leeyahay jurayr anigu waxaan ahay saddexiyo lixdan jir abuubakarna saddexiyo lixdan jir ayaa uu ku dhintay cumar binu khadaabna saddexiyo lixdan jir ayaa uu ku dhintay aniguna maanta saddexiyo lixdan jir baan ahay xadiiskana runtii muslim baa wariyay walidaalika waxa weeye xadiiskaa kalena waxa uu tilmaamaya riwaayaddaa kale in rasuulku uu ahaa da-diisu saddex iyo lixdan sannadood ay ahayd walidaalika waxa weeye cimriga ummadda rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa lixdan ilaa toddobaatan qofkii ilaahay u dheeraysiiya celceliska intaasi ayuu ka dhigay rasuulku calayhi salaatu wasalaam walidaalika rasuulku isagoo xooga abubakar isagoo xooga cumar binu khadaab isagoo xooga ayay dunida ka tegeen allaahuma innii acuudu bika min ardali alcumri rasuulku waxyaaluhu ka ducaystay waxaa ka mid ah in uu gaadho da uu asaasaqo ama allahuma salli calaa sayidina muxamadin baahi ay ku dhacdo yacni ama qofka caqligiisu isbedelo ama la karaahiysto subxaana allah macnaheedu waxa weye qofku marka waxba qabsan kari waayo yacni dadku ay karaahiyeystaan walidaalika waxa weeye dadkii saalixiinta ahaa badankoodu iyaga oo soo jeeda oo cibaadaysanaya ayaa dhimashadoodu ay u badnay dumarkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddii aynu wax ka tilmaano waxaa ugu horeysay gabadha loo yaqaana khadiija bintu khawaylad nabiga calayhi salaatu wasalaam waa looga horeeyey laakiin waxa weye rasuulku iyadoo carmaluu guursaday oo afartan jira shan iyo labaatan sannadood ayaa uu khadiijo keligeed qabay rasuulku calayhi salaatu wasalaam walidaalika waxa weeye tacadudka rasuulku calayhi salaatu wasalaam guurkiisa dumarka kale aynu sheegi doono oo dhan wuxuu ahaa guur dacwadeed ama wuxuu ahaa guur siyaasiya macnaheedu waxa weeye boqorada ayuu ka guursaday nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo dadkii uu dacwadda u soo duminayay cimrigiisii waxa uu ku dhammaystay rasuulku khadiija bintu khuwayle shan iyo labaatan jir baa uu ku guursaday nebigu calayhi salaatu wasalaam konton jirna waa ay kaga dhimatay rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka cimrigiisii saddex iyo toban sannadood baa u dabadeed sii noola intii uu xoogga ahaa rasuulku keligeed wuxuu qabay khadiija bintu khuwaylad wamaa tasawaja macaha wahiya xayatun lamanuu guursan nebigu calayhi salaatu wasalaam khadiija bintu khuwaylad intii ay noolayd walidaalika waxa weeye halka gaaladu ay wax kale ka tilmaamaan si ay tashwiih si ay sumcadda rasuulka calayhi salaatu wasalaam uga sheegaan wax waxaynu ku beeninaynaa dee adar hadduu rasuulku guur badsanayo calayhi salaatu wasalaam intii uu yaraa ayuu badsan lahaa ta kale gabadh afartan jira shan iyo labaatan sannadood muu qabeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam haddii hamigiisu ay dumar oo keliya tahay wakhtigii rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu rasuulku guursaday caaisha bintu abi bakrin oo saxaabiga loo yaqaano abi bakr bin abi quxaafa oo ka mid ahaa isaga laftigiisu waxay ahayd guurkaasi waa wasiirkiisii koowaad buu ahaa saxaabiga loo yaqaano abubakr bin abi quxaaf wa ficlan waxaa la yidhahdaa kaana naxiifan wa kaana raxiiman wa kaana ra'uufan wa kaana ma'luufan wuxuu ahaa nin raxmad badan abubakr bin abi quxaafa waxaanuu ahaa nin dhibirsanaan badan waxaanuu ahaa nin ururin badan sayiduna abu bakr walidaalik waxaa la yidhaahdaa may jirin quraysh qof bini aadmiya oo laga kalgac waayo wuxuu ahaa dadkan xidada yar leh macnaheedu waxa weeye wuxuu ahaa dadkan dadku ay jecel yihiin ee rabashku ku yaryahay buu ahaa shakhsiya nin taajirana wuu ahaa oo baacushteriya oo tujaartii ugu waaweyneyda waana yarayd qof bini aadmiya oo quraysh ka mida ilan basharku waa wada baahan yahay wuxuu ahaa mid dadka tabantaabiyo oo waxtara buu ahaa walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam dacwaddiisa markii uu bilaabayey wuxuu ugu horraysiiyey isaga isagaa keenay cusmaan binu cafaan isagaa keenay sacad binu waqaas isagaa keenay dalxa bin cubaydallah isagaa keenay saciid bin sayd isagaa keenay cabdiraxmaan bin cawf hogaankii saxaabada ee bilowga ahaa ee dee dhifta ahaa naadirka ee fariidada ahaa ee dadka yani ka dhex muuqday ninkii soo kaxeeyeyna wuxuu abubakr bin abiquxaaf walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu aada u jeclaa inuu ka mid noqdo usrada macnaheedu waxa weeye hogaanka saxaabada ee isku xidhan inuu ka mid noqdo walidaalika sidaasuu u guursaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam caaisha bintu abi bakrin radia allaahu canha rasuulka waxba umay dhalin caayishi laakiin sidaynu culimmada ku haynay a'immadu ay ka warameen ibnulqayim fii kitaabihi aclaam lmuwaqiciin toddoba ka mida saxaabada ayaan dabadood lagaga dhufan jirin fatwada toddobadaasi waxaa ka mid ahayd caaisha bintu abi bakrin bintu abi quxaafa walidaalika culimmadii saxaabada ayay ka mid ahayd caaisha radia allaahu canha wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam guursaday oo kale xabsa bintu cumar bintu khaaab xabsa bintu cumar bintu khataab wa ficlan xabsa oo rasuulka wasiirkiisii labaad calayhi salaatu wasalaamna wuxuu abu yani cumar bnu khataab radia allahu canh cumarna muxuu u taagnaa islaamku inaan la qalloocin gaalo oo dhan nin kala dagaalama يعني ما زلنا يعني أعز حينما أسلم عمر كما نسول إن نقول ضد كرامة إيا شرف له وحديث صحيحة مركي عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم معنى ذوحوها إنسان فريدة يعني أتاقن محوها أي شوشنت وحا أدونيه ولذلك عمر بن الخطاب rasuulku calayhi salaatu wasalaam mujtamacii markuu sidaa u eegay allaahuma acizi alislaama biaxadi alcumarayn ereygaasi macnihiisu waxa weeye ilaahw diintani socon mayso haddii labada cumar mid laga waayo bal ereygaa eeg ilaahw labadaa mid diinta kusoo dar buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu u duceeyey waa camar binu hashaam oo ninka loo yaqaana abuljahal lo odhan jiray iyo cumar binu khadaab radia allaahu canhu ilaahayna sidaasuu u eegayo talowkoo labada ka maadaama rasuulkii uu yidhi labadaa diintu kama maarmaysa ilaahow mid diinta ku sharaf ilaahayna wuxuu sii doortay cumar binu khadaab radia allahu canh wa ficlan inta badan taariikhda cumar baynu ka hadalna waayo koob iyo toban sannadood iyo dhowr bilood ayaa uu islaamka hayey islaamkuna waa markii uu istaagay wey abubakar oo kale laba sannadood iyo dhowr bilood bay ahayd markaasaa weliba dagaal baa ku bilaabmay radia allaahu canhu oo xuruubu ridda qabaa'ilku oo dhan waa kuwii islaamka ka baxay laakiin cumar binu khadaab koob iyo toban sannadood iyo bilo ayuu gaar u helay wa ficlan ilaa qudus isagaa furtay oo insha allahu tacaala meelihii aynu kaga warannay baa u raadsan doontaa almuhim xabsa bintu cumar bintu khadaab baa ka mid ahayd dumarkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo iyadana xidhiidhka uu rasuulku u sameeyey ay tahay saxaabigiisaasi qiimaha lahaa ee dadkii islaamka joojiyey ka mid ah dabeete rasuulku waxa uu guursaday oo kale gabadha loo yaqaano saynab bintu khusayma binulxaaris alqaysiya gabadhaasuu guursaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam dumarkiisii ka mid ahayd ummu salama hinda bintu abi umaya alqurayshiya almakhsuumiya ayaa ka mid ahayd waxaa ka mid ahaa dumarkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam gabadha loo yaqaano saynab bintu jaxsh min bani asad bani khusayma wa hiya ibnatu cammatihi amiima marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam eddadii ayaa dhashay oo iyadana xikmad badan baa guurkeeda ku jiray waa gabadhii sayd binu xaarisa carabtu dhaqan waxay u lahayd in qofku uu tabaniyo inan ilma intaad koorsato in la yidhaahdo inankaasi waa in hebel walidaalika waxa weeye si dhaqankaa loo jaro waayo markaa ninkaasi wuxuu ka tirsanaan jiray reerka dhaxalkuu ka qaybgeli jiray inan reerka ka miduu ahaan jiray maadaamaanu qofku dhalin oo isagu uu tabaniyey oo uu korsaday si loo ogaado in ilmahaasi aanu sida ilmaha la dhalay aanu ahayn ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii hore zayd binu xaarisa ayaa guursaday waxaa la yidhi intuu sayd furo adigu guurso ayaa lagu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam falamaa hadaa saydun minhaa wataran sawajnaakaha ilaahay baa qur-aanka ku tilmaamay marka waxa gabadhaasina waa gabadhii sababtaa uu ku guursaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaana dhimatay baa la yidhaahdaa bilowgii khilaafadii saxaabigii la odhan jiray cumar binu khadaab radia allahu canh waxa uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam haddana guursaday gabadha loo yaqaano juwayriya bint alxaaris bin abi diraar almustalaqiya bani mustalaq yani waxa weeye yahuuddii uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam xaaris bin abi diraar xataa yahuudda laftigooda markii yani qasawaadku ay dhacaan rasuulku hogaankooda dadkii uu ka guursaday si uu ay u islaamaan oo diinta ay u soo galaan waayo qabaa'il xoog badan oo madiino degan ayaa ay ka mid ahayd waxaa ka mid ahayd gabadha loo yaqaano ummu xabiiba magaceeda rasmigiina waa ramla bintu abi sufyaan bintu sakhr bintu xarb alqurayshiya yani abaa sufyaan binu xarb waa ninkii aynu ka warramayne dagaalkii beder hogaaminayey safarkii dagaalkii uxudna hogaaminayay ayaa dhalay mucaawiya bin abi sufyaan iyo yasiid bin abi sufyaan iyo ayaa ay runtii walaalo ahaayeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam afar boqol oo dirham buu ka bixiyey oo uu u diray boqorkii najaashi la odhan jiray waa dumarkii muslimaadka ahaa ee u hijrooday ardulxabash walidaalika waxaa la yidhaahdaa ninkeedii baa ka dhintay markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam si uu nolosha uula qaybsado iyadoo halkaa joogta ayaa wuxuu yidhi aniga ii meheri buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo saxaabadiisa qofka iyo agoonta iyo dadka jilicsan shaqadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ahayd waxa uu rasuulku guursaday gabadha loo yaqaano safiya bintu xuyey binu akhtab sayidu bani nadiir qabiiladii la odhan jiray bani nadiir ee yahuudeed iyagana dagaalkii kadib dumarkii yani ninkaa la odhan jiray xuyey binu akhtab gabadhiisii ayuu guursaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam inantiisii cafwan walidaalika waxa weeye rasuulku wuxuu doonayay inuu soo dhoweeyo marka uu dagaal dhaco ee maalan hogaanka ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka uu ka guursado si ay u ogaadaan dagaalku inaanu ahayn dagaal colaadeed dagaalku wuxuu ahaa dagaal diinta loo dagaalamayay walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa inagii fatxu maka ka soo warranay kuwii garaacay ee gowda ka saaray ee dhulka ugu tuuray ee intaasoo goor dabandaabiyey ee wax walba ka yeelay rasuulku calayhi salaatu wasalaam idhabuu fa antum tulaqa orda oo taga xor baa tihiine waa kuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam dabeete nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu guursaday oo kale gabadha loo yaqaano maymuuna bint alxaaris alhilaaliy walidaalik culimmadu waxay leeyihin saddex iyo toban buu rasuulku doonay waa yahay saddex waa sii daayay intii aanu la aqalgelin rasuulku calayhi salaatu wasalaam toban wuu la aqalgalay rasuulku yani gabar wey ka hor dhimatay sagaalna iyagoo nool ayaa uu ka tegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam walaa faraq waxaa laga yaabaa mid iyo laba in faraq leanna waxa weeye dadku waxna lama qoraalkuna waa yaraa walidaalika waxa weeye waxaynu ognahay saxaabadu ridwaanullaahi calayhim waxay ku kala tegeen boqol iyo afariyo toban kun oo saxaabi boqol kun oo saxaabi shan iyo sagaashan kun oo saxaabi waa tirada ugu yar ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam fii xajat alwadaac jooga haddana waxay dhahay xajkaasi ma tamatac buu ahaa mise wuxuu ahaa yacni ifraad buu ahaa mise qiraan buu ahaa noocii xajka way ku kala tegeen saxaabadu oo nin walba fahamkiisii ayuu soo gudbiyey laakiin a'imadii muslimiinta ahayd ayaa sii taxliilisoo mid walba fadligiisii ka warrantay yacni waxaa leeyahay cibradii kuma jirto mid iyo laba laakiin muhiimaddu waxa weye inaynu si guud u ogaano dumarkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam nebigu calayhi salaatu wasalaam caruurtiisii haddaynu ka waranno rasuulku wuxuu leeyahay toddoba caruura saddex inan iyo afar hablood buu dhalay rasuulku calayhi salaatu wasalaam lix waxaa u dhashay khadiija bintu quwaylad walidaalika caaisha waxay tidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam anigoo inan yar laygu siiyey oo runtii waxa weeye abubakar ka soo jeeda ayaa haddana daa'iman wuxuu ku celcelin jiray khadiija khadiija rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka maalintii dambe ayaa uu aan ku idhi wahal kaanat ilaa cajuusatan qad abdalaha allaahu laka khayran minha khadiijo uunbaad haysaa mooyaanay ahayn islaan gabowday oo ilaahay inan yar oo ka khayr badan ilaahay kuugu bedelay baan ku idhi bay tidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabadu bashar bay ahayn gar sheegto oo mararka qaarkood dee wada hadla kaftama murma sida basharka bani aadamka walidaalika nebigu calayhi salaatu wasalaam isaguna uu gar sheegto aad buu rasuulku u cadhooday bay tidhi ilaa ay wejigiisu dhaqdhaqaaqay oo wejiga jabhaddaa dhaqdhaqaaqday rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi innii qad rusiqtu xubbaha yacni waa laygu arsaaqay jacaylkeeda iyo kalgacaylkeeda buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam khadiija waqad rasaqanii allaahu minha wlaada weliba intaa waxaa wehelisa ilaahay caruurna wuu iga siiyey ficlan yani caruurtu waa raabidka yani inta aynu tilmaannay waxaan uga jeedaa caruurtiisa oo dhan lix waxaa u dhashay khadiija bintu khuweyla walidaalika waxa weeye waxaa ugu weynaa inanka loo yaqaano alqaasim waxaa ku xigtay inanta loo yaqaano ruqiye waxaa ku xigtay saynab waxaa ku xigtay ruqiye waxaa ku xigtay ummu kalsuum waxaa ku xigtay faatima waxaa ku xigay cabdilaahi waxaa ku xigay ibraahim saddex inan iyo afar hablood ayay ahaayeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam caruurtiisi lix waxaa u dhashay khadiija bintu khuwaylad inanka ibraahim la yidhaana waxaa u dhashay maariya alqibdiya gabadhii lo odhan jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo nin la odhan jiray maquuqas oo rasuulku uu u diray risaalad oo allahuma salli calaa sayidina muxamedin ugu yeedhaya diinta ayaa isagu u soo hadiyadeeyey inantaasi shiirin gabadha la odhan jiray oo mucana binu xaarisa uu guursaday aakhirkii oo insha allahu tacaala aynu kaga warrami doonno furashada ciraaq iyo gabadha loo yaqaana maariya alqibdiy almuhim rasuulku calayhi salaatu wasalaam lixda toddobada caruuruu lahaa dhammaantood faadima oo lix bilood ka dambaysay mooyaane dhammaantood way ka wada hordhinteen rasuulka calayhi salaatu wasalaam inamadiisana carabi way isdili jirtay ninka aan inamo iyo qabaa'il is-agtaaga xoog baa laysku dili jiray qabiilooyinka waman lam yudid can xawdihi bisilaaxi yuhadamu waman laa yadlim innaasa yudlamu ninka aan darkiisa xoog ku ilaashan waa laga duminaya ninka aan dadka garaacinan isagu dulmiyen ee aan reer weyn ka dhalanna isaga la dulmiyay marka xooggu wuxuu ahaa ninka rag badan leh marka cilmiga bal ilaahay subxaanahu watacaala rasuulka inamadii oo dhan waa laga laayay oo saddexda inanba nin hana qaaday muu jirin uu hana qaaday rasuulka alai slam iyagoo wada yaryar bay dhintay habluhuna way ka wada hor dhintay ila waynagaa ka warranay rasuulka saddexiyo lixdan jir ayaa rasuulku isagoo xooga ayuu dhintay hablihiisuna way ka wada hor dhintay faadimaa lix bilood ka dambaysay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyada laftigeedu muslimiintaa la barayaa in geeridu haddii geerida cid laga dhaafayo oo qof waaraya uu jiro dee rasuulkaa loo dayn lahaa calayhi salaatu wasalaam hooyadii aabbihii isagoo caloosha kor jira ayuu dhintay rasuulka calayhi salaatu wasalaam hooyadii waxay dhimatay isagoo lix jira nabiga calayhi salaatu wasalaam awowgii baa la wareego isagoo siddeed jira ayuu ka dhintay rasuulka calayhi salaatu wasalaam abudaalib baa la wareego isbarbar taagnaayo sanadkii tobnaad ee islaamnimada oo ku ag dagaalamayey oo aabbihii ay iskubax ahaayeeno isaguna sanadkii tobnaad ee islaamnimada ayuu ka dhintay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam dee inamadiisii iyo caruurtiisina waynaga ka warramay bal inta geeri ku dhacday rasuulka caleyhi salaatu wasalaam almuhim caruurta rasuulku caleyhi salaatu wasalaam intaas iyaguna ahaay